barnaamijka caweyska washington sabti kasta hadahan oo kale waxaad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobadan caawayo caweyska idinku hayana waxaa ka mid a doobabka iyo gashaantimaha dalka burundi oo xabsiga loo taxaabi doono haddii aanay si degdega isku guursan xeerkan ayaa dhaqan geli doona muddo kooban kadib qofkii loogu yimaada isagoon xaas lahayna xadhig iyo ganaax lacageed ayaa ku waajibaya faahfaahinta arrintaasi goordhow ayay idinka bogan waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga
yaqoowindhaxayga ku doogsan jira basaasi dartahay maxaad uga doogshay socdeedu hayaantay maxaad uga duushay lafteed dugsanaysay waxaad uga daysay bixdii hadalkaagu dowgu ahay markii dugsanaysay maxaad uga daysay
aynu ku bilowna ee dalka burundi war cusub ayaa dhowaan ka soo baxay dowladda ayaa la sheegay inay soo saartay xeerka la dagaalanka iskaabulada wararku waxaa igu soo gaadhayaan in xeerkaasi qabanayo qof kasta oo qaangaada oo doob gashaanti amaba garoob ah oo aan xilligan waxaase lahayn in lagu amray inay isguursadaan muddo laba bilood gudahooda qofkii guursan waayana xabsiga loo taxaabayo amaba lagu xukumayo ganaax lacageed arrintaasi la yaabbay runtii igu noqotay balse cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatanba istuudiyaha ila jooga ayaa soo akhriyey wararka ku saabsan sheekadaasi gunteeda cabdixakiin saare waan dhowahay dabcan sheeka waa sheeka keentaay sheekadani waxa weeye waa sheeka hadda uun cusub oo soo baxday haye dabcanna waxa weeyaan wax kale kuma saabsana waa arrimaha qoyska qisadani waxa weeyaan waa wadanka burundi ee ku yaalla qaaradaasi africa go-aan ba hal mar la soo saaray waxaa la yidhi dhammaan dadka lamaanayaasha ah ee reer burundiya ee aan qoys ahayn ama aan reer lahayn waa waxay haystaan muddo laba laba bilooda laba biloodoo keliya laba biloodoo keliya se maxay u haystaan baa lasu maxaa la yeelaya laba bilood kadib haystaan laba biloodoo keliya ta waxaa loo qabtay inay ku guursadaan ee reer ku sameeyaan marka halkaa ii joog cabdixakiinow waa dadkii doobk doobintii gashaantimaha ahaa ee aan hore usoo guursan iyo sidoo kale dadkii carmalkii ama laga dhintay qof kasta oo reer burundiya oo aan reer lahayn ama aan qoys ahayn oo ama aan isaga la qabin ama wax qabin ama aan reer lahayn waxaa lagu soo rogaa markan waxaa la yidhi laba bilood buu haystaa waa in laba bilood gudahooda ku guursada haddii baa timi markaa laba bilood qofka ku guursan waayo waxaa la yidhi qofkaas wuxuu waajahi doonaa ciqaab ay ka mid tahay maxaan ku idhahdaa xarig ama injeel la geeyo sheekadani sahraay waxay timi qaar ka mida warbaahinta ka soo baxa qaaradda africa ama wadamada inta badan wadamadaasi aada looga akhrista ayaa qorayey waa sheeko beryahanba aada la isugula dhex marayay sheekadan waxayna imanaysaa sharci kaloo isaguna aada isagana looga dooday oo madaxweynaha wadankaasi burundi pierre nkurazinza uu bishii may ee sanadkan laba kun iyo toddobiyo tobanka uu soo saaray kaasi uu bulshada ku boorinayo inay isjeclaadaan isku dhowaadaan qoysa sameeyaan islamarkaana waddanka jeclaadaan dabcan waxaana arrinkan xaqiijiyey oo si rasmiya isaga laftarkiisa uga hadlay wasiirka arrimaha xuquuqul aadanaha ee waddankaasi oo lagu magacaabo martin nivyabandi waxaana uu sheegay islamarkaana digniin u diray cid kasta oo aan reer ahayn amaba aan qoys ahayn oon guursanin inay waajihi doonaan sanadkan dhammaadkiisa ciqaab iyo weliba waxaan ku idhaahdaa iyo maxkamad hadday amarkaasi fulin waayaan waan gartay cabdixakiinow laba bilood waa muddo kooban waa lixdan cisho amarku maynamadunbuu ku socdaa waxaa leeyahy namadou waa inaad hablaha guursatiin mise macaa hablaha amar baa ku socda dabcan sahraay arrinkaasi cid gaaro khuseynaya oo ama dumara ama ragi ma jirto dhammaan baa la yidhi waxa weeye dadka reer burundiye marka taa macnaheedu waxa weeyaan in raggiina uu saameynayo dumarkiina uu saameynayo labadoodaba waa wada saameynaya dabcan waanay ka hadleen oo bulshada reer burundi qaarna way soo dhoweeyeen xeerkan amaba sharcigan qaarna way kasoo horjeesteen dadka inta badan ka hadlay amaba dareenkooga ka falceliya waxaa ka mid a dadka communitiga amaba bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waddankaasi gaar ahaan weliba kuwa ka midka muslim communitiga east african communitiga qolada la isku yidhahda ama bulshada isugu bahaysatay bariga africa waxay sheegeen in arrinkani uu ka hor imanayo diinta islaamka laakiinse muxuu uga hor imanayaa baad umalanaysa saaray haye si kale maasaare waxay yidhahdeen waxay ku doodayaan dadkani maadaama qofki ninkii muslimka ahaa la ogol yahay in hal xaas wax ka badan uu guursan karo haye laba guursan karo saddex guursan karo afar guursan karo Mm.
sharciganna uu sheegayo in ninkii hal gabadhoona uu diiwaan geliyo uu qabo hahe dee waxay dhahay ashqaasankum annaga axmed baana lagu soo koobay maxaa dhacay diintayda wax ka badan bay noo gashay marka waa muslimiinta reer burundi qoladii muslimiintii bal horta ka mid East qaba Africa ee joogtay.
labada labada iyo saddexda doonaya halkaa hayi jooge waxa igaga yaab badan kuwan la raafayo marka ma q- ma qof kasta ayuu sharcigu ku waajibayaa mise dadka hablaheedii iyo namadii isguursan lahaa laakiin xoogaa wakhtigin diyaar aan ahaynee uu kasoo yaro habsaamay ayaa la doonaya inay deg deg isku guursadaan haddiise la doonayo in qof kastaa guursado cabdixakiino ee yaa kharashkii ka bixinaya dee dad badan baa dhaqaalaha daro dartii u guursan le-e dadkaa dowladda maxay ugu talagasha horta sahray cid gaaroo la cayimay ma jirto een, sharcigani ma odhanayo qoladaa gaarkaabaa guursanaysa qoladaa gaarkaana waa laga qaaday waa si guud oo si guud ahaana buu sharcigani u sheegayaa in cid kastoo reer burundiya ay ku waajibayso marka la yidhaahdo xagga kharashka oo kalena dowladdu may cayimin inay wax ka bixinayso ama ay taageerayso een, wasiirkan hadlay oo kale kamuu hadal laakiin go-aanka iyo amarka unbuu sheegay laakiin way cabanayaan oo waxay leeyihiin way nagu adag tahay inaanu iska bixinno kharashka ku baxaya een, arooskii in inaanu iska bixinno maxaan ku idhaha xafladda kharashka ku baxaya iyo weliba guurka iyo kharashkiisii hawshiisa iyo gurigii diyaar- dee iyo gurigiisu biilkii diyaar- diyaar uma nihin marka waxaan filayaa un mar haddii dowladdu mar haddii amarkaasi maxaan ku idhaahdaa soo saartay inay hawsheedii iyo weliba taageeradeediina inay daba waduun baan filayaa waan gartay haddiiba markaa dadkii isguursadaan oo iyagoo sharcigan ka cararaya lixdankaa cisho gudahood rag iyo dumar aan israbiniintiisa soo qabtaanuna isguursadaan oo hadhow khilaaf iyo mashaakil dhexdooda ka dhaco horta saare khilaaf waa dhacayaa waa ina daaweynay dabcan waa la wada hadlayaa waana khilaaf waa imanaya jaarka ma kasoo guursan karaa mise waddankoodunbay ka guursanayaan iyagaas ku filan baan filayaa
aad baa mahadsantay cabdixakeen hadaa mudan walaal
haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaa toddobaadkan marti noogu ah fanaanada nimco cali migil oo ku magac dheer naruuro nimco naruuro waxay laba sannadood ka hor ku soo baxday tartankii fanka dhallinyarada dalka jabuuti haatan waa fanaanad ka tirsan kooxda deegaan ee dalka jabuuti nimco ayaan khadka telefoonka ee magaalada jabuuti kula xidhiidhay bal aan ku soo dhoweeyo barnaamijka caweyska washington aada iyo aad baan ugu dhawahay walaashay saare iila noor aad baan ku salaamayaa waana ku dhawahay barnaamijka nimco bal nooga waran taariikhdaada faneed muddadii ay soo jirtay inkastoo dee dhiigay ku jireen oo fanka aan jeclaa barnaamij ka bixi jirayeen telefishinka jumhuuriyadda jabuuti oo la oranayay xulashada hobolada ayaan kusoo baxay oo sanadku markuu ahaa een, labadii kun iyo saddex iyo tobankii een, bishii labiyo tobnaad labiyo tobankeedii waan gartay xaggaabu fankaydu kasoo marka waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii tartanka ee gobolada jabuuti oo dhan iskaga yimid ee ku tartamayey fanka iyagoo codkooga iyo weliba masraxiyeedkooda lagu kala reebayay Sisi, haa barnaamijkaana ka tirsanaa waan gartay marka ee, markii aad ku soo baxday tartankaasi ee, markaas unbaad go-aansatay inaad fanaanad noqoto intii ka horreysay ma kuugu jirtay qorshaha inaad mar uun fanaanad noqon doonto may qorshaha iguma jirin mar inaan fanaanad noqdo een, laakiin waan jeclaa meesha een, lagu heesayo meelahaas een, xafladaha inta badan waan ka qayb geli jiray Ee, laakiin isma oran jirin waad heesi doontaa waan gartay kooxo dhowraa ka jira ee dalka jabuuti oo faneed ee kooxahaasi qaarkood muddo dheer bay soo jireen ilaa ka hor gobonimadii wadanka jabuuti qaarna waa kooxo dambe oo dib laga sameeyey iminka adiguma kooxaad ku tirsan tahay baa jirta mise fanaanad iskeedu madax bannaan baa tahay Een, ee, waxaan ka tirsanahay kooxda weyn ee deegaan la yidhaahdo jumhuuriyadda jabuuti oo koox weyne ayaan ka tirsanahay hadda waan gartay markaa dhallinyaradii ku soo baxday tartankaasi dhammaantood ma kooxaha faneed ee jabuuti ka jiraa wada qaatay mise qofba ururka ama kooxda faneed ee uu jeclaaday ayuu ku biiray Een, ee, dhowr kooxood een, kaalmihii fiicnaa een, kuwii soo baxay qola waxaa een, idaacadda een, yaa yaa qaadatay een, qolana qofba ikhtiyaarkiisuu noqdo qofba kooxduu doona ayuu iskaga biray laakiin qarna way ka hadhayn oo qaar baanan idba ku jirin oo aanan lahaynba koox iyo waxaas oo isbeel kaga madaxsanaan baa jirta waan gartay kooxda deegaan ee dabcan waa fanaaniin aada loo yaqaano oo dhulka soomaaliyeed oo dhan laga yaqaan baa ku jira ma horaad u jeclayd kooxda oo aada heesahooda fanaaniinta kooxda ku jirta aad dhegeysan jirtay mise iyaga kuu yeedhay markii aad kusoo baxday tartankii fanka ha anigoo jecel kooxda deegaan waxaan markii aan aan galay tartankaas kadib aan ka hadhay ayay iyaguna ii yeedheen oo qoladaas iyaan sidaabaan u galay bal waxaad iiga warantaa fanaaniinta reer jabuuti amaba kuwa guud ahaan soomaaliyeed ee aada jeclayd heesahooda fanaaniinta horta aan jeclaa fanaaniinta waaweyn ee hore bay haayeen oo sida khadra daahir cig oo kale ayaan jeclaa waxaan jeclaa fanaaniinta loogeyn iyo noor reer jabuuti faduun ducaale la yidhaahdo fanaaniintaas waan jeclaa markaa nimcooy markii aad tartanka ka qayb galaysay codkiina la tijaabinayay heesaheed qaaday ee aad ku muujisay inaad heesi karaysid heesta adaa dooranay heestaa doonaysid ayaa tartanka adigu kaga qayb galaysa bay ahayd haye marka heestaan doortay waxay ahayd faadmo cali hadhaa heesta la yidhaahdo hadhaa baa la yidhaahdaa anta walayda idihiba waysita idihilowada yaqina slubti hooyay warhood baan dhaqan wahay heestaas baan ku galay yaa salaam waan gartay intaa wixii ka dambeeyey markii tartankaasi dhammaaday bilowgii labadii kun iyo afar iyo tobankii bal hadda heestii kuugu horreysay nimcooyad adigu leedahay marka tartankiiyo wixii dhammaadeen teebay hayd marka heestii ugu horreysay aan qaado waxay ahayd hees la yidhaahdo bakarada cishqiga haye bal noogu yaro dhufo heestaa adoo necebo dara naftayda naftaydu maxay ku dhoontay maxay darxumiyo dhibaato dartaa adimooyingaadeen jikeedu dareni waaye
nimcoy welima lagugu yidhi heesta markaad keligaa qaadaysid baad kaga cod macaantay marka macaamiisig laguu tumayo dabcan haa dadku inta badan saasay igu yidhaahdaan haddaanan islahayn inantaasi jabuuti bay joogtaa imikunbay xagaagii iyo kuleylkii ka soo baxday waxaan ku odhan lahaa muusiga bay naga dhaafo heesahaaga oo dhan ba cod keliyay noogu qaad
aad baa mahadsantahay
fikraday keligay mudaba nafsigaa dibindaabyadayso aduwadi kugu dambeeyey anigu kugu daawan maayo
heestan ma adigaa doortay mise abwaanun baa kuu dhiibay horta dabcan heesahay inta badan calaacal biska badan yihiin waan garta Een, waanan jecelahayna in calaacalka waanan ka helaa Oo, marka anona waayo.
waan weydiisan ha, oo ka oranba hees een, calaacala isiiyaanba ka dalbanba Ha, ha.
umaan iska helaa heestiyo calaacala waayahay marka de mooyaan walaa calaacalka malaa isaga ay soo doontaan malayn laakiin adna waad jeceshahay anna waan ka helaa ha caadiinba waan ka helaa heesaha calaacalka oo maxaad nimcay taa noogu sababayn kartaa heesaha calaacalka maxaad ku jeclaatay wallaahi qofba dareen buu iska leeyahay u gaara oo Haye.
qofba qof wuxuu kusoo baxaa calaacalka een, qofna heesaha daadiskoo kale haye een, qofba waxbuu eh, kusoo baxaa waan gartay marka ee, ma la odhan karaa dareen adiga kugu jira ama cid aad wax ka tabanaysid darteed ayaad ku dhaydaa boogahaasi heesaha calaacalka ah laga yaabaa marka qaarkood waa hagaag ee, nimco heesahaagaynu hore ugu soconaynaa ee, waxay yihiin mid waxaa la yidhaha digarogasho ya yaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa digarogashaa la yidhaha digarogasho diga rogasho ha haye een, waxa iskale adwaan sameeyey cabdilaaji iska la yidhahdo reer jabuuti yaa iskale laxankii yariyadaba isagaa sameeyey haye een, waxaa la yidhahdaa daraad anigoo ku jecel daraadaruguga go-i wasan degta kugu sidee kamaha ku diidi jiray damiir damiir damiir nacasahay dantiisana dayacee wax sheegi doqon baad ka tahay anun baa kugu daalaye dadnimo dadnimo wadi kala hadee
marka waa heestaasi waata diga rogasho loo bixiyey ha digoroga sale oo waad u dartay Haa.
waxaad tidhi laxay baad ahaydee anigunbaa kugu daalay
anun baa qofku mooday markii horela anun baa kugu daalaye dadnimo waad kala hadheen waxallo waxaad u reebtay ma jirtaan kuuli xaggee loo diga rogtay marka jacaylkuna diga- diga rogasho ma leeyahay digaroganay qof kale u digaroganay
jacaylka waxaan moodaya meeshuu fadhiistay inaan laga kicin karin oonu diga rogasho iyo dambas rogasho toona aqoon
mar marka qaarka uu iska digo uu iska digarogtaa saaray dee haddii la karayo waaba ilaahay mahadi haddiiba la diga rogan karayaba
waa runta daraad anigoo ku jecel daraadaruguga go-i wasan degta kugu sidee kamaha ku diidi jiray ضمير ضمير نعس العين كسفنا ضيعين وحشك تقوم بتتهي أنا باكو بتعلي دمي مو دمي مو ودك لا حد ضمير ضمير نعسان نفسنا ضيع وشيك تقوم بتتهي أنا باكو بتعلي دمي مو دمي مو ودك لا حد
waan gartay waxaa jirta hees hees la yidhaahdo qalbigan daranyaysan oo aad adigu leedahay Een, heestaasi qalbigan daranyaysan yaa hal abuuray waxaa iska le een, abwaan qaaliya oo jooga canada oo sahal cabdulaahi ibraahim sahal bullo la yidhaahdo yaa iskale ereyada Een, eh, laxankana waxaa ii saaray sibi cabdulaahi boqore waa dadka uu fankaygu uu ku tiirsan yahay runtii intan dambe waan gartay marka Een, een, sahal waan garanayaa Ah.
barnaamijkan caweyska washingtonna dabcan sugaantiisa eh, waanu ku marti qaadnay oo uuna soo maray sahal wuxuu ka mid yahay abwaanada nasiibka u helay inay barnaamijka ka qayb qaataan Eh, marka nimcooy qalbiga maxaa daranyada baday meel adag baabu ku jiraayoo lagu xafiday
een, horta kama dalban abwaanka oo kama oran dees caynkaasa ii samee ama haye sahal waxaan siiduun hees baan kaa rabaa haye marka een, isagoon ba ila jeclaaday heesan waa saan kuu sheegay calaacalku ay soo doontaanaan kuleeyahay haye Eh, bal heestaa qalbiga daranyaysanna in yar noogu dhufa nimco codkaagii dahabiga ahaa barmabaragaaga yoqowindhahayga ku bogsan jira basaasi dartahay maxaad uga doogshay socdeedu hayaantay maxaad uga duushay bixdii hadalkaadu doohay naftii dhugsanaysay waxaad iga daysay bixdii hadalkaadu dhowhay naftii dhugsanaysay maxaad iga daysay
dee nimcooy een, habluhu miyaanay ku odhan intaa yarna amaahay aanu inamadaanu jecelnahay telefoonka ugu duubna voice mailka codkaasi
way wala celi jiray ma soomee waa lagaa amaahan doonaa insha allah waqtigeed dambe
intaa yaroo bilaa muusiga ma aragta ha inanka loo diraa hadalkama soo celinayo
deg deg buu soo jawaabi miyaa aada iyo aad baragaaga daqoowindhahayga ku doogsan jira basaasi dartay maxaad uga dooshay gacdeedu hayaantay maxaad uga dooshay heestaasi ayaana guud ahaan barnaamijkeenii caweyska washington ee caawaanu ku soo gebagabeynaynaa mar kale intaynu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
naftii dugsanaysay maxaad uga daysay bixdii hadalkaagu dowhay naftii dugsanaysay maxaad uga daysay bixdii hadalkaagu dowhay naftii dugsanaysay maxaad uga daysay bixdii hadalkaagu dowhay naftii dugsanaysay maxaad uga daysay wakiilu daktora wasaad badaraato daraaxayde qalbiga darayaysan miyaana dareemin qalbiga darayaysan